قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ
سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا سنمضي في
walaalahayga muslimiinta xabsiyada ku jirna waxaan leeyahay khaasatan reer jilcoow insha allah waxaan leeyahay biidniillaah waqti yar waqti yar koowan insha allah noo sabra noo dulqaata insha allah waa idin imaan doonnaaye insha allah biidniillaah dhammaantiin waxaan rajaynaynaa ilaahi subxana wa tacala waxaan ka rajaynaynaa dhammaantiin inaan xabsigaas idinka soo bixino xaafadihiina aad nabad ku tagtaan
لأجل كفر ليمنا بالإله معلقينا تسيل دماؤنا في الله دوما وتسقي شجرة الدين المتينا كتاب الله يدعو للجهاد yaasiin sheekh xasan maxamed oo ku magac dheeraad daacad ama shujaac waa haliyey ka tirsanaa majmuucadii inqimaasiyiinta ee weerarka ku qaaday xarunta murtadiinta ee godka jilacow ee magaalada muqdisho geesigan oo ka soo jeeday beesha eelaay ayaa ku dhashay degmada buurha kaba ee wilaayada baay halkaasi oo uu ku soo qaatay waxbarashada aasaasiga
تقول أما ترون الكافرين سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين على أشلائنا istiishaadii yaasiin ayaa ka mid ahaa halyeeyadii allaah u doortay inay fuliyaan howlgalkii uhiilinta madluumiinta ee ka dhacay godka jilcow howlgalkaasi oo shaafiyey qulubta muslimiinta ayaa waxaa ku halaagsamay murtadiin fara badan oo isugu jiray saraakiil iyo maleeshiyaad inqimaasi yaasiin oo muddo tamanin jiray fulinta howlgal istiishaadi ah ayaa faraskiisa ku buqno gooyey dhismayaasha godka jilcow isagoo u hiilinayay maxaabiistii muslimiinta ee jeelkaasi ku dhibaataysnaa waxaana allah uga baryaynaa inuu ka aqbalo camaliyaddiisa بمن ركنوا إلى الدنيا اللعينة هي الدنيا ورب البيت تفنى فهبوا للجنان مشمرين وأقبل للجنان ولا تبالي بمن ركنوا إلى الدنيا اللعينة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا أنا وكفلاوة هي مقعيقة ياسين شيخ حسن محمد ولا مجاهدين يقانان daacad walaalaha maktabkan waxay yaqaanaan shujaac yare insha allah waxaa rabaa inaan soo gaabiyo maadaama waqtiga ay yaryahay saacadooyin yar heestaa insha allah biidnillah waqti kooban waqti dhow insha allah waxaa rabaa cadowga ilaa inaan la xisaabtamo shaqada islaamka iyo dhiibtan inaa gutaa rabaa marka waxaan leeyahay walaalahayga muslimiinta ah meel kasta ay joogaan ilaahay ka cabsada meel kasta aad joogtaan ayaan leeyahay walaalaha muslimiinta ah maanta waxa aan ku walaalownay waa diintaani waa muslimnimadani waa walaalnimadani waxa weliba waxaa ugu horeeya qofka muslimka ah oo diintiisa qaatay ilaahaygiisa gartay rasuulkiisa gartay waa walaalkeeni laakiinse qofkii muslina ah uu dhahay diintiisuna uu ku jeestay rasuulkiisuna uu la dagaalmay ilaahaygiisuna oo ka casiyay kaas walaalo manaha mafahna marka insha allah waxaa leeyahay nimiyo muslimiinta ah waa u jeedaan walaalaheena reer khaza si loo galaayo waa u jeedaan walaalaheena muslimiinta ah meel kasta joogan si loo galaayo walaalaheena soomaali jooga waa u jeedaan maalin walba xabsiyada loo dhibaataynayo markasta ay ku joogi kartaa walaalow adoo muslim ah diintaad haystaa rasuulkaada aamintay ilaahaygaada rumaysay sidae ku fidhin kartaa si xaafadaad ugu joogi kartaa walaalow war muslimnaad tahay diintaada usoo kac walaalahaada difaac diintaada difaaco dalkaada difaaco nimankan gaaladan oo ilaahay ka casiyaan la dagaal war dagaalka maxaa ga cabsina war haddaa cabsanaysid hataa dagaalka taa ka qayb kaadan karin islaamka shaka kale u qabanaysaa jihaadka soo gal ha isdhihin haddaa fuli aad taha cabsanaysid xaafadeyda iskujoog haisdhihin micna jihaadkan wuu weenya ilaahay subxaana watacaala hadda aad abadda aa ka cabsanaysid abadda adaa baran doontaa insha allah kaskaada u baranaysaa jihaadkaan soo galaa ku leeyahay waxaa idinku annayaa jihaadka naftiin iyo maalalkiinba ka bixiya jidka ilaaha infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum walaalaba muslimnaa tahaa diintaada difaaco ha cabsanin insha allah adoo diintaa difaacanaysa hadda adduunkan ka tagtid ilaahay subxaana watacaala wixii noo ballanqaaday waa og tahay marka walaalahay mujaahidiintana uu soo jeesto horta wallaahi alxamdulilah maanta ma rabin inaa walaalahay mujaahidiinta aan ka tago maanta inaas micnaa saan igu soo watiyaan annagna aan ka tago ma rabin laakis waxaa ee qasbe ina maanta aa walaalahay mujaahidiinta ayago ili joogaan aa macsalaamayo aa ka tago waxaa ee qasbe micnaa wallaahi bilaahi wax kale ma ahane walaalahay xabsiyaada ka jir oo maalin waliba liska dhibaatayna wallaahi bilaahi taas ayaa qasabta waxaan leeyahay insha allah sabra gadaasheyda insha allah ilaahi subxaana watacaala waxaa idinka barinaya inaa gadaasheyda ilaahi subxana wataala idin fidnaynin gadaasheyda insha allah inaa jihaadkan ka tagin ayaan rajeynaya ilaahi subxaana watacaala waa idinka barinaya wallaahi maanta wax kale ma ahan wallaahi maanta waxaa ii qasbi micnaha in ani maanta idinka tago wallaahi waa ogtihiin jilco waxaa ka jir wallaahi bilaahi waa ogtihiin walaalo muslimiina gebdho muslimiina walaalahay wallaahi bilaahi waxaasaa fiirsin waa wallaahi bilaahi waxaa go-aansada inaa dhafahayga iyo hilbahayga inaa wallaahi bilaa adduunkan walaalahay in la dhabaata in adduunka iska joogo wallahi inay macquul ahayna arkay marka walaalayaal insha allah nin walba geeridiis waqtigiisa kama hormaro mana kadib dhaco marka waxaa idin leeyahay insha allah walaalayaal insha allah waxaa leeyahay nimiyow jihaadkan jihaadkan anigu waa baxay walaalaha la socon waa isla baxnay insha allah jihaadkan idinkaa idinka tagnay marka hore jihaadkan waxaa nalagu soo gaarsiiy sidaan ama maalin walba qofaa shahiida mina qof kale uu tahay qofka micnaha hal maalin jihaadkan ma illoonin insha allah waxaa idin leeyahay gadaasheen yaa jihaadkan la cidlaynin gadaasheen jihaadkan yaa laga tagin gadaasheen micnaha yaa laiska fadhiisin xaafadaha laiska fadhiisin walaalayaal walaalahay mujaahidiinta waxaa leeyahay walaalayaal sabra sabra sabra insha allah biidni illaah ilaahay waa noo nusrayn doonaa nasrina siin doonaa insha allah markaa shahiidnana ilaahay subxaana watacaala waxaa ka rajaynayn waa ogtihiin insha allah walaalayaal waxaan leeyahay sabra saaxiibada mujaahidiintan waxaan leeyahay saaxib yaal wallaahi bilahi waa idin jeclaaya waa idin jeclaaya wallaahi bilahi waa idin jeclaaya waa isku barani waa jihaadkaani waxaa ku alaalowni waa waa diinteeni inaa idinla jihaado maalin waliba idin garab taagnaado jihaadkan isla wadno meel aan isla gaarsiin waa rabe laakis insha allah walaalayaal tayadaa soo hormartay saaxiibkaygiyo sawar haidloon insha allah ma idloon doontid ani insha allah ma dhamana ilaahi subxana wataala wax ka rajaynaya ma dhamana insha allah inaa ilaahi subxana wataala shahaadaysaa rajaynaa insha allah waa noolaan doonaa weliyan waa noolaan doonaa nolol aan dhammaanna ku noolaan doonaa adduunkan waxa u socdaa nolol aan laga dhama weligeed aan dhammaanayn abadkeeda aan dhammaanayn insha allah meeshaas baa u socdaa insha allah idinkana meeshaas idinku sugan marka ay imaataan meeshaas idinka micnaa idinka soo dhaweyn doonaa insha allah anaa idinkan horumari doonaa iska sabr insha allah walaalayaal wallaahi maanta waa raba inaa ila socotaan aad ila socon aad isla baxno laakiin islaamka shako kalaa idin dhiibtay islaamka shako kalaa u haysaan insha allah walaalayaal sabra idin leeyahay walaalahayga muslimiinta xabsiyada ku jirna waxaan leeyahay walaalayaal insha allah insha allah khaasatan reer jilcow insha allah waxaan leeyahay biidn illaah waqti yar waqti yar kooban insha allah noo sabra noo dulqaata insha allah waa idin imaan doonaaye waqti yar insha allah noo sabra waqti yar saacado yar insha allah saacado yar kabaad waa idinla joognaa insha allah inta anaga aa idinka imaanayn insha allah sabra insha allah biidn illaah dhammaantiin waxaa rajaynaynaa ilaahi subxana watacala waxaa ka rajaynaynaa dhammaantiin inaan xabsigaas idinka soo bixino xaafadihiin aad nagad ku tagtaan insha allah taas rajaynaynaa insha allah islaamkuna waa soo qorsheeyey ilaahi subxaana watacaalana insha allah waana gartaagan yahay islaamkuna waa noo soo qorsheeyey insha allah anagana biidn illah hoosheen waa gudanaynaa islaamka shaqadii noo dhibtin insha allah madaci doon waa gudan doonaa waxaan leenahay marka idinka insha allah sabra xabsiyada kale walaalahay ku jiran waxaan leeyahay insha allah biidn illaah wallaahi bilaahi walaalaa naga dambeeyey walaalaa diyaarsan walaalaa mar walba saacado walba naftooda u diyaarsan si ay gaalada idinka qabtaan bisa wallaahi bilahi ragaa u diyaarsan ilaahay u tal saartay marka idinkan waxaan leeyahay insha allah noo soo duceeyey gaalada ay murtadiinta waxaan leeyahay niminyow horta marka ugu horeysa ilaahigiina ka caasiseen rasuulkiina ku kufriseen diintiina kufriseen waxaan leeyahay horta tawba idinku waajibta soo tawbakeena soo tawbakeena soo tawbakeena horta waxaa leeyahay soomaalida nin kuu digay kuma dilin waxaa idin leeyahay niminyow tawbadkeena diintiinu soo laabta niminyow tawbadkeena oo diintiinu soo laabta haddaad tawbakeeni weysaan insha allah biidn illaah anigu waxaa diyaar u nahay waxaa mar walba u diyaarsan nahay lafaheena inaan mar walba iska qarxino hirooyinkiina intii ogeeduna inaad samaynayno insha allah biidniillah idinkay gaalada keenteenba insha allah waxay idinka dhici doon waa la arki doonaa insha allah nimankan kufaarta aan waddankeena kusoo duushay ugu horeysa uganda burundi kenya etoobiya maraykan turki nimankan luqadii haddaa aqoon ha loo fasiro insha allah waxaan leeyahay soomaaliya waxaa u malaysa inay rag joogin oo diintooda difaacaya oo dalkooda u dhiminayo oo gabdhahooda difaacanaya oo waddankooda difaacanaya hooyooyinkooda difaacanaya inay joogin oo malaynayseen waa isku soo gasheen dad murtadiin oo diintooda gata idin keeneen insha allah maxaa ka dhaafteen waa ujeedaan wixii idinka dhacay waa ujeedaan etoobi hadda waxay rabtaa inay baddaani qaadato kuwa kale la mid an waxay rabaan inay waddankeena dhan badahan iska dhaafay waddankeena dhan inay qaataan insha allah haddaa rabtaan taas miidin suurtagelayso waxabaha daalina waxabaha rafaadinna waxaa in roon hadda inaa waddankaa iskaaga baxdaan haddaad diidaanna insha allah uganda way ogtiin intii buulmareer ay ugu dhacday hadda ilaa hadda kuma baana qaadinin waxaad isku dayaysaa ilaa hadda inaad soomaali kasii mad adeegto soomaaliya ka jirto insha allah kuma jiri doontaan idinkoo dulaysan rafaadsan oo wejigiina hadda bal fiirin karin ay soomaaliya ka bixi doontaan insha allah etoobiyana waxaa leeyahay waxaan leeyahay soomaaliya ku rafaadinna soomaaliya waa ogtiin in rag geesaal ay joogaan ha isku daynina marka soomaaliya kenya burundina waxaan leeyahay haddaba waa dhowdihiin waa bixi kartaan haddaa bixi weysaan insha allah biidnillaah biidnillaah biidnillaah idinka haddaa macnaha ka tashinaysaan waxaa hubkaan iyo gantaaladan iyo qoryahan haddaa ka tashinaysaan anagu waxaa ka tashinayno waa ilaahi subxaana watacaala bis qori kama tashinayno gaari kama tashinayno hub kama tashinayno waxaan ka tashinayna bilaahi subxaana watacaala le waay waxaa lasoo baxaynaa lasoo dhaqaaqaynaa hal qori iyo afar qasnad waxaas ayaa micna cagti idinka marinaynaa waa artan fulaynimadiina idinkana intaas qorya intaas hubba intaas qoryaala intaas kaaryaala aweetaan intaas gaari aweetaan iska marka hore ay ka jibayseen anagana ilaahay subxaana watacaala soo tal saaranaynaa afar afar qasnad iyo hal qorya soo qaadanaynaa markaasaa lugta furaysiin war waa ogtihiin dullinimadan iyo rafaadnimadan inaa ku jiri karin waa diidama waddankan nooga baxa waxaa idinka dhici doonan insha allah waa arki doontaan hadda anaga maanta aa baxnay rag naga dambeeyey insha allah meel aa idin saari doona insha allah biidn illaah umuradana waxaan leeyahay alxamdulilah markana waxaan leeyahay umurada guud ahaan mujaahidiinta dhan waxaan leeyahay walaalayaal sabra walaalayaal sabra walaalaha loo naxariisto walaalaha yaa laga adkaynin wallahi bilaa haddaa maanta amiir tahay oo walaal mujaahid inuu jihaad u row haddaa dartaada hadal aad dhahday adi dartaa uu jihaadka ugu fadhiistay wallaahi bilaahi waa dembigeen walaal ilaahay ka cabso walaalaha aday amiir u tahay si fiican ula dhaqan si fiican ula macaamilo wallaahi bilaahi qof muslim qof jihaad mujaahid haddaa jihaadkan ka taga wallaahi rafaaday leedahay adi dartaada jihaadkan wax kale mugu tagay qof waxaa arkaysaa nin jiha inaa jihaad waa rabaa wax kale mugu tagay inaa jihaadkan nin ninka amiirka ahaa nin dulqaadan uu leeyahay walaalaha ha loo naxariisto ha loo qalbi furnaado waxaa leeyahay idinkan insha allah biidin illahi ilaahi subxaana watacaala ajarkiina madaci doone hala sabro insha allah biidnillah tasaasa in leeyahay walaalaha umurada guud ahaan dhammaantood caweydo ugu horey waxaan leeyahay insha allah biidnillaah noo soo duceeya noo soo duceeya insha allah biidnillaah anagana marka aa baxno ilaahay aa la kulanno insha allah noo soo duceeya noo soo duceeya noo soo duceeya insha allah biidnillaah yaanan iloobin insha allah hadalladii ugu dambeeya walaalaha muslimiinta u dhiibinaya insha allah intaan waay halii gaarsiyo insha allah biidnillaah walaalayaal idinkan waxaan leeyahay marka hadalka aa maqashaan codkeeda idin soo gaaro insha allah walaalayaal halii soo duxna loo soo duceeyo khaasatan ragga isla socon haloo soo duceeyo mujaahidiinta dhan haloo duceeyo insha allah anagana haloo soo duceeyo hanala cafiyo qof walba muslina maanta oo adduunkan ku nool waxaan ku codsanayaa cafis qof walba muslin adduunkan ku nool maanta waxaan ka codsanaya cafis inaa caafiyo ilaahay subxaana watacaala dartiisa iyo caafiyo yaa ka codsanaya insha allah biidin illaah biidin illah in ilaahay subxaana watacaala dartiisa u baxay wallaahi bilahi wax kale ma aanan u baxin wallaahi bilahi si ay kale raacidan kale raacida tawxiid in si ay korka naqan laheedaa u baxay wallaahi bilahi reer jircow walaalahay muslimiinta xabsiga ku nool inay si ay nabad ugu noolaan lahaa u baxay wallaahi bilahi wax kale inaysan u bixin hooyada aabahan waxaan leeyahay hooy aab waa idin jeclahay wallaahi bilaa idin jeclahay inaa idinka tag marwin laakiinse waxa idinkaga tag waxa waaye ilaahi subxaana watacala jecelkiisa alla kulankiisa iyo walaalahayga muslimiinta maalin walba ay dhibaataysan yihiin inaa ilaahay sabab iga yeelo ina ilbaabkaas aa kusoo furo ayagoo nabad qoran ilbaabkaas ay kusoo baxaan hooy aab waxaa idin leeyahay ahli soo duce ahli soo duce ahli iloobin biidin illah anigna waa idin soo ducin doonaa insha allah hooy aab walaalahayga muslimiinta meel kasta joogaan yaanu la iloobin ducadii ala iloobin ducadii ala iloobin insha allah biidin illah biidin illah ducadii ala iloobin cafiskan insha allah walaalaheen dhan walaalaha hadii isla socon dhahlisoo cafiyo khaasatan walaalaha hadii isla socon dhahlisoo cafiyo anigana haliisoo cafiyo anigana haliisoo cafiyo insha allah marka waxaan leeyahay jihaadkan yaa laga tegin jihaadkan haliwado dhiiggeen yaa la dicin dhiiggeen yaa la dicin liwaxyadan maalin walba ay baxayaan liwaxyadan maalin walba ay socdaan liwaxyadan maalin walba ay shahiidayaan insha allah walaalyaal dhiigood yaa la dicin dhiigood yaa la dicin rag mujaahidiinta dhammaantoodan waxaan leeyahay umurada hala adeeco وكنوا إلى الدنيا اللعينة أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة